wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha wasiirada beeraha maamulada goboleedyada guddiga baarlamaanka ee khayraadka iyo horumarinta reer miyiga agaasimaha guud xogayaha joogtada ah dhammaan aqoon-yahanada ganacsatada hay-adaha internationaalka ee kuwa lookalka ah guddiyada beeraleyda dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sharaf noo ah inaan galab dalka kusoo gunaanadno shirweynihii qaran ee ka tashiga siyaasadda sugnaanta cuntada iyo horumarinta beeraha saddexdii maalmood u dambeysay hoolkan waxaan ku haynay shirweynahaas oo runtii dooda aad u qiimo badan iyo afkaar aad u fara badan ku saabsan soomaaliya say u gaari lahayd sugnaan cunto si looga gaashaaman lahaa gaajada iyo faqriga iyo abaaraha soo noqnoqda sidii dadkaani uusan beelaha ugu noqdeen iyadoo barwaaqada laga soo jeediyey meesha aynu ognahay soomaaliya inta ay intii lagaga bixi lahaa gaajo ay haysato waxaa shirweynahan diiradda lagu saaray saddexdii maalmood u dambeeyey iyadoo ay joogeen dhammaan cid allaale ciddii saamiley ka ahayd ama door ku lahayd cuntada iyo beeraha hadday yihiin soomaaliya hadday yihiin ajnabiga waxaa la isla qaatay warburtiyeedka hadda ka soo baxay shirka oo lagu muujiyey sida dowladda soomaaliya ay ugu tahay mudnaanta koowaad in laga shaqeeya arrintaas arrintaas oo qayb ka ah ajandaha dowladdan uu hogaamiye mudan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-isul wasaare xasan cali khayre oo tiirka saddexaad uu yahay la dagaalanka saboolnimada iyo hoosudhigga faqriga iyo hagaajinta nolosha dadka soomaaliyeed ka hortagga gaajada waxyaabahaas waxay ahaayeen waxyaabihii aad iyo aadka looga hadlay waxaa lagu heshiiyey shirarka in la sii wado waxaa lagu heshiiyey in xoogga la saaro oo xalal camali ah ama xalal practical ah la taaban karo la miisaami karo in la fuliyo waxaa lagu midaysan yahay maamulada wasaaradaha beeraha maamul goboleedyada iyo wasaaradda beeruhu ay ku heshiiyeen maanta halkan si aad iyo aada u xeeldheer si dhow in looga wada shaqeeyo mashaariicda horumarinta beeraha dalka soomaaliya waa dhulbeereed soomaaliya waa barwaaqo waxaan ku heshiinay in annago gacmahaysa haysanna aan ka wada shaqayno horumarinta beeraha la dagaalanka faqriga iyo in soomaaliya ay gaadho meesha ay higsanayso azero hangar in soomaaliya aan laga helin qof gaajo ku seexda awooddeedaanu leenahay ilaahay waa nugu manaystay khayraadkii lagu gaari lahaa meeshaas siyaasadihii iyo qorshayaashii lagu gaari lahaana waa kuwa saddexa maalmood halkaa lagu falanqaynayey waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirada ka soo qayb galay shirkan oo runtii shirku aan bilaaban soo hordhacay oo yimid waxaan u mahad celinaa hay-adaha nagala shaqeeya beeraha oo runtii iyaguna si xoog leh oo aad iyo aad aan uga mahadnaqayno uga soo qayb galay waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa hay-adaha gacanta ka geysay qabsoominta shirkan oo ka mid yihiin hay-adda cuntada adduunka faw iyo mashruuca geel ee usaidka oo door fiican ku lahaa iyaguna suurtagelinta shirkan inuu qabsoomo iyo dhammaan hay-adaha ka soo qayb galay nooc walbo ay yihiin iyo heer walbo ay yihiin kuwa goboleed iyo kuwa caalami ahba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadka ka soo qayb galana mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkan waa noo xiranya